weliba deegaanka lambar konton ee degmada awdheegle si rasmiyan ka furumaya gogol ka heliisyaya beeraley oo ka dagaalamena beero an dhexeeya beriile iyo lambar konton kaaseyti oo iyo garwadeeniyo ka iyana dowlad goboleedka koonfur galbeeda iyo dowlada federaalk soomaaliya goobta gogolo ka dhikaya weliba ku qeyb galaya wasiiro xildhibaano saraakiil laamo amniga maamulada deegaanadiyo laka dagaalamiya odayaalka lamada dhinac iyo maamulka gobolka shabeellaha hoose waxaana ku mid a odayaalka dhaqanka lamada dhiniyo ku hadaleen oo aaniyo sheegeen in maalimo hadareerana iyo haliisa laku deeri doonaa magashi waa furan tahay walaalahaynu shakiga ha iska saaraan annaka shaki ma qabno shalay madaxa waa wada jirni beerta waa lawada tegi wax walba waa looda arkay calaa kulli xaal hanta ma guurta waaye waa ina wada anfacaa dhulka dhammaantahaynaba wixii xumaanaya hal iska saaro annagu meeshaan waa sida odayaalkii hore uga hadleen wax qabiiloo birirsano ma jiraan wax qabiilahoo ishayaa ma jiraan waxaa keliya oo jira dad beeraleeya oo khilaaf beereed ka dhex dhacay ayadiina aragti isku mid ahaa laga qaatay hadda guddoomiyaha gacanta ku haya isagaa gobolka u sarreeya guddoomiyaha gacanta ku haya amnigu waa la hayaa xildhibaanku waa la hayaa annaguna waa uga dambaynaa ka oday ahaan iyo ka dhaqan ahaan waxaana ku mid ah mas-uuliyiinta deegaanka lambar konton ee degmada awdheegle iyo weliba iyo ku hadaleena muhiimadii lada nawada welibana iyo baaqyo andireena beelo ka dagaalami iyo nabadyo qaadana laba qabiiloo isjilaynsana ma aqbaleen waxaan rabnaa haddii aad awoodhaysaan oo energy haysaan guddoomiye amarkaad bixisa aniga ka ciidam ahaan waxaa naga quseeya waa inaan inta lagu guda jiro nabadaynta labada beelood dhamaystirkooda inaan amnigii wixii naga quseeyey aan sii qabanno meeshii waxay ka dhaceen ay iskugu wacnay dadkii labada dhinacahay runtii meeshaan lagu wada hadle lisraaligeliyey gacmaha laisqabsaday wixiina runtii jawaabteeda maalmaha lasoo aadan ay soo bixi doonaan hadduu ilaahay yiraaho xildhibaan xuseen cali xaaji oo ku mid ah baarlamaanka soomaaliya iyo aan ka baaqi inyo ilaaliyaha bulshada nabadda go-aanada masiirigana uu qaadan doono dhegaysanin yaan la dhegaysanin dadka oo macnaa ii sheego yaan la dhegaysanin dadka baraha bulshada ka hadlaya aan la dhegaysanin sababtoo aan inaa sariirtiisa jiifo ceeru cunuyaa ceer sariirtiisuu jiifaa facebooku wax ku soo qoraa wuxuu leeyahay nambar konton waa la gati nambar konton adeerow anaa iskale adi igama xigtid haddii raban waa gadanaa shaqma kuliidadi laakiin dadkan iyo deegaankan annagaa ma tilin oo mas-uuliyadood annagaa iskale annagaana macnaa ii sheeg wixii wanaagii u qaadeen gudoomiyaha maamulka gobolka shabeellaha hoose maxamed ibraahim bare oo ku hadalay kulanka oo uu soo furay wejiga koowaada reed haliisyowka beelo ka dagaalamiya usoona ku hadalay walyaabo lagu wada hadaliya qof walbada uu u hogaansamo dowladnimada nidaamka kala dambeynta maamulka ayaa gacanta ku haya arrintaasina go-aan rasmiga ka soo saari doono dowladda koonfur galbeed ayada ayaa go-aanka ugu dambeeyla ee beerahaas laga gaari doono hadduu ilaahay insha allah waxaan rajaynaynaa dadka walaalahaana inay iswalaasho doonaan aysan dhibaato dambe aysan soo noqon doonin maanta kulankeena bilowga ah wuxuu ku bilaawday jawi aad iyo aad u qurxoon iswalaalaysi ah isku maxallaha qof walba qof kale uu turayo lamada beelood ee ka dagaalamaya deegaanka lambar konton ee degmada awdheegle iyo weliba ku dhaladaya khasaare iyo dhimasho iyo dhaawac intiusa dareera wadahadalka beerogii laka dagaalamiya gacanta ka haayo doona maamulka gobolka shabeellaha hoose